markos cutubka laba iyo tobnaad
markaasuu wuxuu bilaabay inuu masaalo kula hadlo iyaga nin baa wuxuu beertay beer canab ah oo ood ku heeraaray dabadeedna godmacsareed ka dhex qoday oo munaarad ka dhisay oo niman beeray ah u kiraystay oo dal kale tegey goortii xilligii yimid ayuu addoon u soo diray beeraydii inuu beeraydii midhihii beerta ka soo qaado markaasay qabteen oo garaaceen oo waxla'aan ku direen haddana addoon kale ayuu u soo diray kaasay dhakhreen oo ceebeeyeen haddana mid kale ayuu u soo diray wayna dileen oo qaar kale oo badan ayuu diray qaar waa la garaacay qaarna waa la dilay weliba wuxuu lahaa wiil keliya oo u jeclaa kolkii ugu dambaysay ayuu u soo diray isagii oo wuxuu yidhi wiilkayga way maamuusi doonaan laakiin beeraydii waxay isku yidhaahdeen kanu waa kii dhaxalka lahaa kaalaya aan dilnay dhaxalkiina innagaan ahaan doonna way qabteen wayna dileen oo beertii canabka ahayd dibaddeeda ku tuureen haddaba sayidkii beerta canabka muxuu samayn doonaa wuu imaan doonaa oo beerayda dili doonaa dad kalena ayuu beerta canabkaa u dhiibi doonaa miyaana idin weligiin qorniinka ka akhriyin dhagixii kuwa wax dhisaa ay diideen kaasuu wuxuu noqday madaxa rukunka tanu xagga rabbiga bay ka timid oo waa ku yaab indhahayga markaasee waxay dooneen inay qabtaan laakiin dadkay ka baqeen waayo way garteen inuu masaalka iyaga kaga hadlay markaasay iska daayeen oo ka tegeen waxay u soo direen farrisiinta iyo herodusiinta qaarkood si ay hadalkiisa ugu qabtaan goortay yimaadeen waxay ku yidhaahdeen macallimow waannu ognahay inaad run tahay oo aanad ninna u exan waayo dadka wejigooda ma eegtid jidka ilaahse aad run ku bartid ma xalaal baa in canshuur kaysar la siiyo ama inaan la siin ma siinaa mise ma siino isaguse labawajiiranimadooda ayuu gartay oo wuxuu ku yidhi maxaad ii jiroobaysaan diinaar ii keena aan arko e wayna u keeneen oo wuxuu ku yidhi yaa leh masawirkan iyo qorniinkan waxay ku yidhaahdeen kaysar baa leh ciise baa u jawaabay oo ku yidhi kaysar siiya wixii kaysar leeyahay ilaahna siiya wixii ilaah leeyahay wayna ka yaabeen markaasaa waxaa u yimid sadukiin kuwii odhan jiray sarkicidda kuwii dhintay ma jirto oo waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen macallimow muuse wuxuu noo qoray nin walaalkiis hadduu dhinto annaa ka tago isagoo aan ilmo lahayn walaalkiis naagtiisa waa inuu dumaalo oo uu carruur walaalkiis u dhalo waxaa jiray toddoba walaalo ah kii ugu horreeyey naag buu qabay wuuna dhintay dhalna kama tegin kii labaad baa dumaalay wuuna dhintay isaguna dhal kama tegin oo sidaas oo kalaa ku dhacday kii saddexaad toddobadii way wada guursadeen dhalna kama tegin kulligood dabadood naagtiina waa dhimatay wakhtiga sara kicidda kuwii dhintay iyaga kee bay naagtiisa ahaan doontaa waayo toddobadu way wada guursadeen ciise baa u jawaabay oo ku yidhi sidaa darteed miyaydnaan qadamin waayo qorniinka iyo xoogga ilaah midna garan maysaan waayo goortay kuwii dhintay ka soo sarakacaan layskuma guursado guurna layskuma siiyo laakiin waxay yihiin sida malaa'igaha jannada ku jira oo xagga kuwii dhintay in la sarakiciyo miyaydnaan kitaabkii muuse ka akhriyin sida ilaah geedkii ugala soo hadlay oo yidhi anigu waxaan ahay ilaaha ibraahim iyo ilaaha isxaaq iyo ilaaha yacquub isagu ma aha ilaaha kuwa dhintay laakiin waa ilaaha kuwa nool idinku aad baad u qaldan tihiin kolkaasaa culimmada midkood u yimid oo markuu maqlay iyagoo wada hadlaya oo markuu gartay inuu si wanaagsan u jawaabay ayuu wax weyddiiyey oo ku yidhi qaynuunkee baa ka horreeya kuwa kale oo dhan markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi kan ugu horreeyaa waxaa weeye maqal israa'iilow rabbiga ilaaheenna ah waa rabbi keliya waa inaad rabbiga ilaahayga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan iyo xooggaaga oo dhan ku labaad waa kan waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada qaynuun kale oo kuwan ka weyn ma jiro waxaa culimmada mid ka mid ahu ku yidhi sida runta ah macallimow si wanaagsan baad u hadashay markaad tidhi isagu waa mid keliya oo mid kalena ma jiro isaga ma ahaane in laga jeclaado qalbiga oo dhan iyo caqliga oo dhan iyo nafta oo dhan iyo xoogga oo dhan iyo in deriska loo jeclaado sida nafta taasaa ka sii wanaagsan allabaryo la wada gubo iyo allabaryo kale oo dhanba markii ciise arkay inuu miyir ku jawaabay wuxuu ku yidhi boqortooyada ilaah kama aad fogid markaas dabadeed ninna kuma dhicin inuu wax weyddiiyo ciise baa u jawaabay oo ku yidhi intuu macbudka wax ku barayey culimmadu sidee bay u yidhaahdaan masiixu waa ina daa'uud daa'uud qudhiisuna isagoo ruuxa quduuska ku hadlaya ayuu wuxuu yidhi rabbigu wuxuu sayidkayga ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadowyaashaada cagaa hoostooda geliyo daa'uud qudhiisa ayaa ugu yeedhay sayid sidee buu wiilkiisa u yahay dadkii badnaana farxad bay ku maqleen markuu wax barayey wuxuu ku yidhi iska jira culimmada oo doonaya inay khamiisyo dhaadheer ku socdaan oo jecel salaanta suuqa iyo kursiyada hore oo sanguugyada iyo meelaha hore oo diyaafadaha waxay yihiin kuwa wada laasta guryaha carmarada oo tukashooyin dhaadheer ayay istusid u tukadaan kuwaas waxay heli doonaan xisaab aad u daran
ciise wuxuu fadhiistay meel ka hor jeedda khasnaddii oo wuxuu eegayey sida dadku lacagta ugu ridayo khasnaddii qaar badan oo hodan ah ayaa wax badan ku riday markaasaa waxaa yimid carmal miskiin ah iyadu waxay ku riday laba lacag ah oo yaryar oo qiimadood beesad tahay markaasuu xirtiisii u yeedhay oo ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay carmalkan miskiinta ah waxay ku riday wax ka badan wixii ay dhammaan ku ridayaan khasnaddii waayo kulligood waxay kaga rideen waxooda badnaa iyaduse miskiinnimadeeda ay kaga riday wixii ay lahayd oo dhan xataa wixii ay ku noolaan lahayd oo dhan